bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad joogtaan halkani waa rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya kuna soo dhawaada barnaamijkii dhacdooyinka maanta oo hadahan oo kale aad dhegaysataan habeen walba marka laga reebo habeennimada jimcaha qodobada barnaamijka aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya oo khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyey kulanka loo dhan yahay ogolaha guud ee jimciyadda qurumaha ka dhexaysa ee fadhigeedu yahay magaalada new york wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska dalka ayaa muqdisho tobabar ku saabsan fahamka sida looga faa'iidaysto tamarta cadceedda waxay ku qabatay mas-uuliyiin ka tirsan maamul goboleedyada dalka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dowladda soomaaliya oo war-saxaafadeed ka soo saartay xukun lagu riday dhallinyaro soomaaliyeed ee lagu xukumay dalka hindiya iyo weliba xaaladda maxaabiista soomaalida ah ee ku jira xabsiyada caalamka ay ku sugan yihiin wasaaradda qorshaynta iyo iskaashiga caalamiga ah ee dowladda soomaaliya ayaa magaalada muqdisho waxa ay maanta ay ku qabatay kulankii bilaha ahaa ee agaasimayaasha guud ee wasaaradaha dalka qodobada iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan haddii weynaha awoodda loo nugu simo intaynu ku guda jirna barnaamijka dhacdooyinka maanta ee rediyo muqdisho mar kale kulanti wanaagsan dhegaystayaal wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo dhiirigelinta maalgashiga dalkeenna cabdisalaan hadliyo cumar oo ku sugan magaalada new york ee dalka maraykanka ayaa ka qayb galay shirka golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobey waxaana wasiirka arrimaha dibadda uu kulankaasi ka jeediyey khudbad dhinacyo badan taabanaysay oo ka hadlaysa xaaladda dalkeenna uu ku sugan yahay xilligan shirkan oo ahaa kii toddobaatan iyo koowaad ee golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobey wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay horumar ballaaran ay ka samaysay waxyaabaha lagu faani karo ay ka mid tahay la dagaalanka argagixisada u diyaargaroobaga doorashooyinka dalka ka qabsoomi doona dhammaadka sanadkan wasiir hadliya ayaa sidoo kale sheegay in dowladdu ay xoogga saartay kobaca dhaqaalaha iyo xasilinta dalka waryahayaga ibraahim guudle isxaaq ayaa wareystay waxaana weydiiyey bal kulanka uu ka qayb galay iyo ahmiyadda u leeyahay soomaaliya wal shir wuxuu ahaa toddobaad socday oo adduunkao dhan iskugu yimi waxyaabaha innaga aada inoo khuseeya waxaa ka mid ahaa dadka qaxootiga adduunka iyo iyo dadka barakacayaasha ee adduunka waxaa lagu qiyaasaa lixdan iyo saddex waxa milyan waxaana nahay wadamada aada dad uga yimaadaan marka arrintaasi si xoogaa uga qayb galay waxaa kaloo ka qayb galay shir gooniya oo khaasa oo soomaaliya loo sameeyey oo dowladda ingiriiska iyo dowladda talyaaniga iyo dowladda etoobiya iyo dowladeenu ay qabanqaabisay oo lagaga hadlayay soomaaliya wixii afartii sane ugu dambeeyey ka dhacay iyo sida horumarka loo sameeyey iyo sida horumarkaasi loo soo loo sii dhisi doono oo wax loogu sii dari karo waxaa kaloo ka qayb galay shir lagaga hadlayay horumarka caalamka dadka saboolka iyo wadamada soo koraya dadkooda jooga sidii caafimaadkooda iyo tacliimtooda iyo horumarkooda looga wax looga qaban lahaa waxa la yidhaaho sustainable development goals oo toddobiyo toban ah akhirkiina shalayto waxaan kusoo gabagabaynay in aan anigu dowladda soomaalida masilo iyo dadka soomaalida ah oo aan aan ka sheegno sheekadeena iyo iyo dariiqaan soo marnay iyo dariiqaan iyo halkaan joogno iyo dariiqa aan u socono marka insha allah in aan mataqaana anigiyo waftigii la socdayba aan wax ku soo kordhinay dadka soomaalida iyo dalka soomaalida
wasiir waxyaabaha khudbadaadi aad kaga hadashay waxaa ka mid ah arrimaha doorashooyinka iyo horumarka hadda dalka uu ku tallaabsanayo ka waran arrimahaasina maxaa khudbadaadi kaga aadanaa oo ay ka hadlaysay arrimaha doorashooyinka dalka
maya waxa ugu weyn oo wadan xasiloonaantiisa lagu garan karo iyo iyo dadkiisa is-afgaranaya khaasatan wadan sideenoo kale oo hadda dhibaato kasoo baxay amba kasoo baxaya waxa weeye in lagu heshiiyo sidii laysku xukumi lahaa doorashooyinku wax kale maaha waxa weeyaan sidii laysku xukumi lahaa in in lagu heshiiyo marka annaga inaan adduunka u sheegno inaan heshiis ku nahay wadda aan rabno inaan isku xakunno wadadaasoo soomaaliya oo federaaliya ka timi wadadaas oo madaxda soomaalidoo dhan kuwa dowladda dhexe iyo kuwa dowladda goboleedba ay u dhannaayeen wadadaas oo ayna gaadsiin doonto insha allah laba kun iyo labaatanka in aan dadkeenu ay footeeyaan oo aan la odhan dad baa masila iyagu ay ismasilaan oo oo ay tagaan meesha laga footeynayo ay dhameeyaan marka in in la maqlo uu adduunku ogaado taa waxaan u malaynayaa inay muhiim ahayd arrinta ku aadan howlgallada n ka dhankaa argagixisada ee soomaaliya ka socda oo aada khudbadaadii aada kaga hadashayna n dadka ka qaybgalayaasha shirkaasi maxay ka dheheen wasiir
meesha mataqaanaa waxyaaba badan oon la ogeyn baa jira waayo waxaa la maqlaa waxa weeye waxaa da nimanka argagixisada dadka argagixisadu ay sameeyaan oo hosteel dad martii joogaan amba dad masaakiina hortooda ku dhintaan oo adduunkao dhan laga sheego bali adduunku intuu maqlaa taas weeye adduunku ma maqlo in caruurteena iskuuladeena tegayso inay cusbitaladeenu furan yihiin inuu eerboortyadeenu ay furan yihiin in waddanka loo kala socon karo in markaa taas macnaheedu ma aha dhibaato ma jirto laakiin waxaan ka waxaan nahay dad ka soo baxaya dhibaato kuna guulaysteen ay dhibaatadaa kasoo baxaan diyaarna waa inay argagixisada iska celiyaan iskana celiyey markaa taasi waxay ka mid tahay taariikhdeena iyo historygeena in dadka oo dhan loo sheego iyo halkaan u soconno iyo sidaan ula sii dagaalami doono ugu dambeyn khudbadan arrimaha soomaaliyaad kaga hadlaysay ee shirka golaha guud ee loo dhan yahay ee qaramada midoobay maxaad is leedahay hadda xaaladda soomaaliya oo ay kusoo kordhin kartaa
waxay kusoo kordhin kartaa annaga waxa ugu muhiimsan oo wasaaradda arrimaha dibadda iyo madaxweynaha ra-iisul wasaaraha kullu inta gudaha laga shaqaynayo nabadgelyo la raadinayo election la raadinayo waxa kaloo ka shaqaynaynin waxa weeye sidii loo badbadi lahaa qasiidada soomaaliya adduunku ka haysto marka soomaaliya la yidhaahaba laga didaayo ee laleeyahay mataqaanaa waa wadan aada u dhibaato badan marka waxay kusoo kordhisay tani amba ay soo gabagabaysay afartii sanadood in ay soomaaliya hore u socoto inay soomaaliya ammaan tahay inuu soomaaliya dadkeedu ka tirsan yahay in ay soomaaliya soomaalidu soomaalinimada ay ay qiimo ku leedahay marka waxaan u malaynayaa inay inay wax weyn oo faa'iidaad ku korto
wasaaradda howlaha guud iyo dibudhiska dalka soomaaliya ayaa maanta muqdisho ka daafurtay tobabar ku saabsan sida looga faa'iidaysan karo tamarta cadceedda muxuudiin macalin cabdulle ayaa wareystay kulanka kadib wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo dibudhiska dalka injineer saalax waxaana weydiiyey tobabarkan iyo ahmiyadda uu leeyahay dowladda waxay ku tillaabsatay tilaabo aada u weyn brogaraamka maanta aan wadna waa brogaraamka solarka ama qoraxda enerjida ay laga helo solarka ama qoraxda laga helo ay soomaaliya taajir ku tahay taasaan doonayno in magaalooyinkai mugdiga in iftiin ka dhigno in la geeyo baalooyin oo kora iftiinah in la geeyn ku talagalne taasna waxay ku hegi doonta tan dabeesha way soomaaliya dabeeshana waxay ku tahay waa faa'iidooyin badanay u leedahay in laga faa'iidaysto qoraxdana sidii oo kale waay hataa hiriirka badda waa laga faa'iidaysan karaa soomaaliya waxaan isku dayna inaan ka kaaftoomno betroolkan iyo waxaan dibadda laga keenay inaan kaaftoomno aan isku filnaano enerji ahaan in soomaaliya ay isku filnaato
waxaa ka soo qayb galay xubno matalaya maamul goboleedyada doorkooda maxay tahay
mabaadi'da dowladdu waxay tahay in aan gaarsiinno xukunka maamul degmo walba gobol walba iyo tuulo walba maamul goboleedyada wasiirada way yimaadeen si ay ugu qayb qaataan horumarka aan rabno inaan ka gaarno dhanka tayada enerjiga inaan ka gaarno waa la wacay way yimaadeen waan iswaraysanaynaa talaan ka bixinaynaa sidii loo baahin lahaa solarka ama korantadan laga dhaliyo oraxda
nidaamkaas dad loogu talagalay miyaa jira oo ku shaqeeya aqoon badan u leh wasaaradda howla guud waxay leedahay injineer fara badan ay leedahay kuwan haddeeran aan rabnaa inaan tababarno loo tababaro arrinta solarka ama oraxda enerji laga dhaliyo oraxda taasoo aan rabna inaan gaarsiino saan kuu sheegay meel walba ee soomaali ah in laga baxo mugdiyadan oo habeenadii tuulooyinka ama magaalooyinka jiro inna keliya ma aha iftiinka hataa in laysku dayo in cuntada lagu karsado in laysku dayo maanaa in loo isticmaalo in nooc walba oo oo oo iftiina ama energy ah in isku dayo insha allah Waa tahay hawshaas in gobolada dalka oo dhan iyo guud ahaan Soomaaliya laga hirgeliyo ee, maxaad qorshayseen muddo intee lag ay qaadan kartaa hadda bilaaw waay. hadda waxaan ku jirnaa abuurkii bilaaw aan ku jirnaa waana waxaan ku jirnaa wixii barnaamijkii waan haynaa qalabkiina waan haynaa tartiib tartiib ayaan ugu ugu fidinaynaa soomaali oo idil Waa tahay hawshaas yaa gacan idinka siinaya hawsha waxaa gacan laga siinaa hayad yara tiisiya gacan laga siinayso runtii oo wayna la shaqeyn si toosa iyo wasaaradda ula shaqaynayso waxay ka- waxay ugu duwan tahay wa- yani hay-adaha kale hay-adaha kale ayaga meelahooda ka qaraabta laakiin tan si toos ay dowladda ula shaqaysaa sababtaasa keentay in maamul goboleedyada la waco ayaga naftooda tala ay ka bixiyaan in la geeyo enerjiga meel kasta oo soomaaliya
maxkamad ku taalla hindiya ayaa xukunno kala duwan ku riday ku dhowaad boqol iyo labaatan dhallinyaro soomaaliya oo lagu eedeeyey inay ahaayeen burcadbadeed kuwa oo ku xidhnaa xabsiyada hindiya wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dowladda soomaaliya ayaa wasaaradda arrimaha dibadda ugu baaqday inay ka warqabto xaaladda ay ku sugan yihiin dhallinyarada soomaalida ee ku xidhan xabsiyada kala duwan ee loo haysto falalka la xidhiidha burcadbadeednimada war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumadda soomaaliya oo nuqul ka mid ah lasoo gaarsiiyey warqabadka rediyo muqdisho ayaa lagu sheegay dowladda federaalk soomaaliya waxay ka xuntahay dayaca cadaaladdarrida iyo dhibaatooyinka ku haysta dhallinyarada soomaaliyeed ee ku eedaysan burcadbadeednimada ee ku xidhan daafaha dunida xogo dowladda soomaaliyeed ay heshay ayaa waxay ku ogaatay in dhallinyaradaasi badankood ay ahaayeen kuwo kalluumaysataa ayna ka qaqabteen maraakiib ama doonyo hubaysan oo aanay iyagu laftirkooda wax sharci ah u haysan inay ka kalluumaystaan biyaha soomaaliya xilli ay kacsaneyd cabsida laga qabo burcadbadeeda geeska afrika waxaa la faray wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya iyo safaaradaha soomaaliya ee jooga meelaha ay ku xidhan yihiin dhallinyaradaasi inay si dhow ula socdaan xaaladda ammaan caafimaad iyo daryeel ee ay ku sugan yihiin muwaadiniinta soomaaliyeed tallaabana ay u qaadaan sidii ay u heli lahaayeen cadaalad cafis iyo in dib loogu soo celiyo dalkooda hooyo dowladda federaalk soomaaliya waxay ka codsanaysaa dowladaha ay ku xidhan yihiin dhallinyaradaasi ku eedaysan burcadbadeednimada sida hindiya seychelles kenya iyo dhammaan waddamada kaleba in ay hubiyaan daryeelka bini'aadanimo iyo garsoore ee ay xaqa u leeyihiin muwaadiniinta soomaaliyeed ayna iska xil saaraan sidii ay u heli lahaayeen garsoor cadaalad ah maadaama dowladda soomaaliyeed maanta aanay awood u lahayn in ay u soo dirto qareenno u dooda waxaana mar labaad ka codsanaynaa waddamada ay xabsiyadooda ku jiraan dhallinyarada ku eedaysan burcadbadeednimada in ay cafiyaan kuwa xukumadna ay u soo wareejiyaan in dalkooda ay ku qaataan xabsiyadooda maadaama wacyigelin ay samaysay dowladda federaalk soomaaliya kadib uu hadda dhammaaday burcadbadeedkii bariga afrika
madaxweynaha puntland cabduweli maxamed cali gaas ayaa dhagax dhigay faraca labaad ee jaamacadda boosaaso oo laga hirgelin doono magaalada garowe
waana ku faraxsannahay inaan ka soo qayb galno dhagaxdhigga mashruucan quruxda badan ee ee kambaska jaamacadda boosaaso xarunteeda ee, iyo kambaskeeda ee, waxbarasho ee garoowe caasimadda puntland Ee, waxaana muuqata runtii hadda waxaa soo dhexdhignay dhismo cusub ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare Ee, way muuqataa marka dadaalka wasaaradda iyo iyo ee, madaxda jaamacadaha iyo bahda waxbarashadu ay ka sameynayaan puntland waa mid muuqata weeye waa mid aada loogu farxo weeye runtii Een, ee, jaamacaddu een, ee, waxay ku soo kordhinaysaa adeeg ee, cusub ee waxbarasho ee caasimadda dalka Een, waan rajeynayaa in ee, adeega waxbarasho la gaarsiiyo ee, meelaha kale ee amase ee, magaalooyinka kale ee, ee puntland
wasaaradda qorshaynta iyo iskaashiga caalamiga dowladda soomaaliya ayaa waxa ay maanta u qabatay kulankii bilaa ahaa agaasimayaasha guud ee wasaaradaha dalka waxaana looga hadlay horumarinta howlaha qaranka gaar ahaan dhinaca qorshaynta agaasimayaasha ka qayb galay kulankaasi kana hadlay waxaa ka mid ah agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dowladda soomaaliya mudane cabdirasaaq cali yuusuf bahlaawi inaan laba saddex kelmo aan horta wasaaradayda aan briefin ka bixiyo kadibna aan sida xogayaha joogtadu sheegayba hal arin oo aan ka midaysannahay aan iyadana xoojiyo midda ugu horeysa saad la socotaan wasaaradda warfaafintu waxay ka koobantaha saddex qaybood waa warfaafintii dhaqankii iyo dalxiiskii waxa ugu badan oo hadda aanu culays ka saarnay waxa weeye dhinacii warbaahinta ama warfaafinta oo adogtiinu raadiyii iyo t v-gii iyo wargeyskii iyo websaydyadii intaba ay hawl ku jiraan marka qorshaha ugu ballaaran oo aan sanadkan aan aada culayska u saarnay waxa weeye saad la socotaanba xoojinta xiriirka sida hadda aad samayseen adinka qorshayn ahaan oo kale gobolada wasaaradaha gobolada runtii saad la socotaan anagu sanadkan labada kun iyo lix iyo tobanka bishii janna ayaan dhisnay oo aan wasaaradaas u keennay wasiiradooda kadibna waa ka daba tagnay oo waxaan tagnay inaan xafiiso ka soo samayno maamul goboleedyada goboladooda si wasaaraddii iyo maamul goboleedyada wasaaraduhu ay iskaashi u sameeyaan arrintaas lixdii bilood ugu dambeysay waxaan ku guuraysanay ilaa afar xafiis oo waaweyn inaan kasoo furno halkaas waxyaabaha kale runtii aan aada u kobcinay waxaa ka mid dhinaca warbaahinta oo saad la socotaan t v-gu markii ugu dambeysay daraad iyo tii ka horreysay waad la socotaan arrintii badda waxaanu ka dhignay life si ummadda soomaaliyeed runtii ay u arkaan xaqiiqada jirta ay u daawadaan waa waxyaabaha runtii aan culayska saarnay ka mid ahayd oo oo mas-uuliyaan aada nooga dhexeeyey arrinta kale oo qorshaha noogu jirtay waxaa ka mid ahayd saad la socotaan doorashooyin baa hadda la gelaya doorashooyinku xamar keliya ka dhici maayaane gobolladii ayay ka dhacayaan oo dadka tegaya waa dadkii xildhibaanada ah sidaa daraaddeed wasaarad ahaan waxaan ku khasabnay wakiiladeenna xagga jooga inay shaqadaas sida ay tahay usoo tabiyaan waa ogtihiin oo doorashooyin baa dhacaya arrintaas guddi wasaareedna u saaray oo saddex qof ka kooban oo saddex waaxood ka kala tirsan laakiin arrintaasna arrinta qorshe aan saarnay weeye arrinta ugu dambeysa waxa weeye oo runtii wasaaradda mas-uuliyaddeeda qaybtan unitka oo hadda n nmnuga loo yaqaano annaga wasaarad ahaan waaxda qorsheynta hadda waa dhisnay laakiin arrintaa waxaan rabnaa in si gaarana looga caawiyo waayo maalin dhowtana waxaan tagnay wasaaradda qorsheynta madaxda wasiir ku-xigeenkii iyo waa la kulannay laakiin waxaan u baahannahay dhinaca kale wasiirka wasaaradda qorshaynta iyo iskaashiga dowladda soomaaliya cabdiraxmaan cayntee ayaa sharaxaad ka bixiyey kulankaasi
qaybaha kala duwan ee dalka maaragtay ee dhaqaalaha dalka ama beer ha ahaadaan ama xoola ha ahaadaan ama isgaarsiin ha ahaato ama biyo ha ahaadaan ama koronto ha ahaato waxay rabta ahaatee howl fudud ma ahayn cilmigeedii aqoonteedan annagu maanaan lahayn adinkaana hagaaya oo qofkii wasaarad biyo joogana wixii biyaha ku saabsan oo looga baahan yahay dalka saddexda sanadeed soo socota adinkaa noo sheegayo oo warbixintaasna siinayay kii isgaarsiin joogana sidoo kale waa idinkaga mahad celinaynaa runtii waxaana waaye maanta waxa meeshaas natiijada soo baxday waa natiijo aan wada leenahay oo aan dhihi karno maanta waa ku naaloon karnaa dhammaan runtii waa ogtihiin waxaan ugu talagalnay qorshaha saddex sano in uu noqdo jiheeyaha horumarinta dhaqaalaha dalka inuu noqdo saddexda sanona waa sanadka soo socday ka bilaabane ilaa iyo labada kun iyo sagaal iyo tobankay ku eg tahay saddexdaas sano saa ogtihiinba hadda dalka xilli kala guura xilli kala guuraha la galay xilligaas kala guurka ahna waxaan rajaynaynaa in uu ku dhammaado bisha january ama february ugu dambeyn in xukuumad cusub ay joogto oo ay jirto oo ay dukumentigii u diyaarsan meelay ka ambaqaada ay yeelato annaga waxaan isleenahay xukuumaddaas xukuumadaha ugu nasiibka badan le dalkan inay noqon doonto oo wax inta loo diyaariyey loo kariyey loo bisleeyey miiska loo saaroo layidhi meeshaa ka ambaqaadi lahaydeen dukumenti weliba soomaalida intooda badan ay isku og tahay oo wada tashi dho kun qof ka badan lagala sameeyey oo dowlad goboleedyadoo dhan lala soo maray oo qaybaha kala duwan ee bulshada ama ganacsata ha ahaadaan ama maaragtay urur haween ha ahaada ama urur dhaliir ha ahaada ayaa idiin diyaarsan oo miiska idiin saaran waxaan iyo aada iyo aada ugu rajo weynahay in qoladaas naga nasiibka badan le annaga horta halkeeda laga sii ambaqaado laakiin saa ogtiin annaga siyaasiyiinaan nahay waxaan haynaa xilal siyaasadeed waana la badbedelaa dadka laakiin aan la badali doonin adinka waay dadkiinaan waay dadka hawshaas fulinteeda iyo hirgelinteeda ay u taallo runtii wasiirka waa imaana waa baxa laakiin hawshaas adinka waa dadka la rabo weli berri inaad kula dhigtaan wasiirada imaan doona aad kula dhigtaan oo tirahdaan war waxaan waxaan ka wada shaqayno oo noo wada yaallo waay ilaa heerna waa isleenna hadda aqbalaad wuu ka haystaa dokumentigu qorshuhu waa ka haystaa soomaalida guud gaar ahaan dowlad goboleedyada qeybaha kala duwan ee bulshada dowladda federaalka ah inuu baarlamaanka wax badanaan uun aan soo dhex marsiina markii hore ugu talagalnay berritoola dee inaan gadaal loo noqon oo ma ogtahay yacni yacni wixii aan xirxirnay aan gadaal haddana loo furfurin waa ka dadaalno waxaan isleenahay intii la doono waa ka tabaabashaysateen laakiin hawshaas runtii dadka ay ku dhacayso waa adinka adinkaana la rabaa inaad ka dhabaysaan saddex sano waxaan uga dhignan hadda ka horna dhowr goor waa sheegna waxay ahayd maadaama aan meel sagxad ah ka bilaabayna meel eber aan ka bilaabaynay waxaan u baahnayn in aan si tartiiba aan u tallaabsano gardaadin aan u baahnayn haddaan shan sano ka bilaabaynan dalalka intooda badanna shan sano ay samaystaan waxaan u aragnay inay ku cuslaan lahayd xukuumadda soo socoto islamarkaasna ay keeni lahayd in maadaama annaga xilli doorasheedkeennu waa afar afar sano saa ogtiin muddada dowladuhu waa afar sano haddii marka aan sameyno barnaamij afarta sanoo soo socota oo dhanna wada daboolaya qolada soo socotana sanad ka qaadanaya waxaan u aragnay in ay ku adkaanayso qolada soo socotana inay ku adkaanayso labada kun iyo labaatanka wixii ka dambeeya inay ku adkaanayso marka inaan wax saddexda sanoo soo socota aasaas sameeya kadibaan markaas shan shan sano loo samayn karaa insha allah laakiin waxaan u aragnay inay aasaas tahay saddexdan sano oo meel laga amba qaadi karo runtii inay tahay howlaha ku socda documentiga qorshaha qaranka hadda waxaa ka mid a kow waa laga yaabaaba in wax laga sheegay in maaragtay saddexda sano haddana sanad sanad loo loo jajabiyo oo sanad walba yacni qorshe howleed u gaara loo sameeyo labo in qiimeyn lagu sameeyo meeqaa ku kacaysa waxaan saddexda sano ah oo saddexda boqol iyo toddobaatanka bog ah meeqaa ku kacaysa waa ku socotaa hadda hawshii qiimihii waa socdaa waxaan rajaynaynaa insha allah inaan mar dhow dhihi karno intaasaa ku kacaysa welibana waxaan isku dayoonaa kharashka intaan yaray karno inaan yarayno oo haddaan iska dhahno tusaale ahaan saddexda sanoo soo socota qorshaha qaranka toban bilyanaa ku baxaysa toban bilyan ma keensan karno
wasaaradda beeraha waxay ka digaysaa xaaladda nolosha shan milyan oo soomaaliyeed kuwa oo la sheegay in noloxumo dhanka cunnada ah ay la soo diristay wasaaraddu waxay ku baaqday hay-adaha kaalmooyinka bixiya ilaahba wax kaalmeeye inay ka qayb qaataan sida dadkaasi loogu gurman lahaa waxaana saxaafadda la hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda soomaaliya oo iskugu wacay warfidyeenada si uga warbixiyo xaaladda abaaraha ka jira qeybo ka mid ah dalkeenna soomaaliya waxaan isugu kin yeeray kooxdiina mediaha newska in baraarujin iyo walaac aan ka muujinno hadalkii ka soo yeeray qaramada midoobay oo ah in soomaaliya ilaa iyo shan milyan oo soomaali ah ay soo wajahi doonto cunto yari dabcan waad la socotaan waddankan dagaalo sokay uu ka baxay dhibaatooyin badan uu soo maray sanadkaanne waxaan aan dareemi karnaa oo dhihi karnaa xataa dhegihii soomaalida waa ku cusub yihiin waxaa jirto cimiladii isbedeshay oo waqtiyadii la sugayay roobkii ama gu-ii iyo deertii waxyaaba badanaa iska jiro marka oo isbedelay marka waxaa jirtay fatahaad biyaha oo ka dhacday hiiraan ayaan dhexdaasi waxaa jirtay abaar ka dhacday owdal oo tabcan dowladda ay ka hortagtay oo ilaa iyo golo wasiiro aan dhexda u xiranay oon meeshii gaarsiinay ilaa iyo lacag fara badan oo laga gooyay golihii wasiirada iyo wasiiradii marka haddana insha allahu tacaala waxaan ku dadaalaynaa inaan ka hortagno cuntayaradan hadda nagu soo wajahan oo aan rabo dhegihii soomaalida iyo inay ay maqlaan aan u sheego ka wasaarad ahaan waajibna saaran iyo xilna saaran in ilaa iyo shan milyan oo soomaali ay soo wajahayso cuntayari marka waxaa laga yaabaa gobollada ay ka imaanayaan cuntayaradaasna inay tahay owdal baye bakool gado waxaa laga yaabaa hiiraan ilaa iyo bulaburte dhulkaas inay ka dhacdo marka insha allahu tacaala waa ka hortagi doonaa dabcan waxaasna waxaa keeni karo fatahaadii biyaha ka dhacday roob aan jirin dhulkii oo qaleel ah waxyaabahaasoo badanaa keeni karo marka insha allahu tacala waan ka gaashaaman doonnaa waana ka hortagi doonnaa waana arrintaa la qaybsan doonnaa adduun weynaha iyo caalamka iyo ummadda soomaaliyeed meel allaale meeshay joogaan inay isku tashato in hay-adihii oo ay ka mid tahay f o iyo w f b hadduu ilaahay yidhaahdo insha allahu tacaala aan la kaashano e u d igad iyo african development bank intaas inaan kala kaashano oo aan ka hortagno aana sugin waxaa ka mid ah hadda sidaan hadda ku hayno warbixintii ugu dambeysoo na soo gaartay owdal ilaa iyo baayo bakool ilaa iyo gado ilaa iyo hiiraan intaasaa hadda aan haynaa oo cuntiyarada ay ka jirto hadda ay soo fulsaareysaa
wasiir dabcan hay-adda qaramada midoobaa soo saaray dabcan arrintan dad badanna waxay leeyihiin siday wax u dhigayaan qaramada midoobe waxba jiraan oo waxaa laga yaaba inay ka badbadinayaan oo dhibaato aan jirin ay markaasi ku dhawaaqayaan si dhaqaalo badan loogu qaado shakadaasi ko ilama aha in qalada midoobe waxaa ay ku kacayso anigu markaan ka hadla fikirkayga laakiin haddana haddii nala siiyo digniin iyo warbixin noocaas oo kale ah waa fiican taha ilaa waxaan nahay ummad soomaaliya shacbi soomaaliya inaan ka hortagno waa fiican taho arrintaas aan ka gaashaamano awalan annaga hadda aan wax aan galaynin laakiin aniga waxay ila tahay inaan ka hortagno arrintaas
mar walba in la gurmado mooye ma jiraa miya waxyaaba lagaga hortagayo oo lagaga maarmaayo in abaarahaas
si fiican waa su-aal fiican runtii waddankan dagaalaa ka dhacay labaatan iyo afarta sano lasoo dhaafo dagaalo ku jira dagaalo sukayo ku jiray soomaaliya labaatan iyo afar sano ka hor waxay gaarsiisneed inaysan dibadda wax ka soo iibsanin oo isku finlaan gaarto laakiin waxaa keeni karo dagaaladii sokeeya webiyadiioo shaqo badan laga qabaninoo la ribeergaraynin oo wixii qashikii wax laga bixinin fatahaadaan biyaha keeni karto waxyaabahaasoo dhan a keeni karto dowladda laakiin xoogga waxay saartay waa dowladdii ugu horreysane oo ka hortagto abaar guddi abaar saarto meel walbo abaar laga sheega ka hortagto marka waxaan u malaynayaa dowladda inay qaybteeda kasoo baxday laakiin waxa kan soo noqnoqonayo waa ka baxaynaa maalin un baan gudbaynaa hadduu ilaaha yiraa laakiin waxaa noogu wacan dagaaladii sokeeye iyo dhibaatooyinkii iyo colaaddii waddankan soo martay
ma moodaa wasiir in digniinta ka soo gaarta qaramada midoobey dowladdu aysan hadda diyaar u ahayn inay jawaab degdega ka bixiso ama ay mashquul kale markaas u ka haysto in dadkii wax loo qabto
طبعا qaramada midoobay waxaa jirtay aqoon iswadaarsi aan ka qayb galay maalintii jimcihii qaramada midoobay diyaaray u tahay in wax nala qabato hay-ado badana diyaar u ah annagana aan codsi u dirnay wasaaraddii haddaan nahay beeraha oon leenahay nala soo gaara gurmadkaas nalaga soo gaaro marka waxaan u malaynayaa in ay qaybtayna kasoo baxdo weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijkii dhacdooyinka maanta oo idinkaga imaanaya radio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya sagaashan f m megahartis
hagarlii waxqabashada hindiisihii faalada u halceliiska shiikada hanaan socodka laafyaha hagarlii waxqabashada hindiisihii faalada u halceliiska shiikada haddaan caana lagu qabayn aman hooyadeed korin ma haysin asluubta iyo xishoodkehaddaan caana lagu qabayn aman hooyadeed korin ma haysin asluubta waxa kugu istaari waxa kugu haboonaa haboonaa istaari harirahaanugaani kiwadaha hariiriya marka roobka uu helo oo xariidu haradiyo Positive together, positive together. waxa kugu haboonaa haboonaa istari waxa kugu haboonaa haboonaa istari harirahaanugaani kiwadaha hariiriya marka roobka uu helo oo xariidu haradiyo positive together positive together halirmaan sidigi halilaadku maasha dhalyaraa hubshiisiyu habla ku ciyaaraan istari istari halirmaan sidigi halilaad kumaasha yaraa hubshiisiyo habla ku ciyaaraan istari sida geel hilaabaxay hudiyooda noo telay uu horseedu maqan yahay higsanaaye guurwaca sida geel hilaabaxay hudiyooda noo telay uu horseedu maqan yahay higsanaaye goorwacan higiyo naftaydii adahebayd ka dhigayo hilbahaygisaafo hawayniga laacay higiyo naftaydii adahebayd ka dhigayo hilbahaygisaafo haweyniga laacay waxa kugu haboonaa haboonaa istari waxa kugu haboonaa haboonaa istari adu xaafadii hodaan jidka fooqa hoos mara hareerihiisa ubaxaley habeen ciida ay tahay cadigo hidaha xidhan talexbaan hirku casumaan waxa kugu haboonaa haboonaa istari waxa kugu haboonaa haboonaa istari adu xaafadii hodan jidka fooqa hoos mara hareerihiisa ubaxaley habeen ciida ay tahay cadigo hidaha xidhan beelkii taleexbaan hidhku casumaa hallirmaan sidiigiyo halilaad kumaasha yaraa hubshiisiyo hab lagu ciyaaraan istari istari
xallirmaan sidii halilaad ku maashaan dhallinyaraa hubshiisiiw habla ku ciyaaraan istari istari hanaan socodka laafiha hagarlii wax qabashada hindiisii faalada wahaleeliiska shiikada hanaan socodka laafiha hagarlii wax qabashada hindiisii faalada wahaleeliiska shiikada haddaan caana lagu qabin aman hooyadeed korin ma haysiiyeen asluubta ibadiyo xishoodkeed haddaan caana lagu qabin aman hooyadeed korin ma haysiin asluubta ibadiyo xishoodkeed waxa kugu haboona haboona istari waxa kugu haboona haboona istari harirahaanugaani kiwada hariiriya marka roobka uu helo oo xariidu haradiyo Shift together, shift together. waxa kugu haboona haboona istari waxa kugu haboona haboona istari harirahaanugaani kiwada hariiriya marka roobka uu helo oo xariidu haradiyo Shift together, was shift together. halilaad kumaashaan dhallinyaraa hubshiisiiyo habla ku ciyaaraan istari istari halirmaan sidiibiyo halilaad ku maashaan dhallinyaraa hubshiisiiyo habla ku ciyaaraan istari istari
guud ahaan intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii dhacdooyinka maanta intaan barnaamijkan mid ka xigay aynu dib ugu kulmi doono habeen dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu